haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haysaa saara cabdi axmed
maanta waa kowda luulyo waa maalinkii ay ku xoroobeen gumaystihii talyaaniga gobollada koonfureed ee soomaaliya ayna israaceen labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur maanta waxaa ka sii horraysay lix iyo labaatanka bisha juun oo ah markii ugu horraysay oo calan soomaaliyeed oo xor ah laga taago ciid soomaaliyeed oo xor ah markaasoo gobollada waqooyi ayagana xorriyadoodii ay ka heleen gumaystihii ingiriiska waxa uu ahaa halgan dheer oo dad soomaaliyeed ay u dhinteen kuwo kale ay u dhaawacmeen kuwana looga masaafuriyo waddankooda si loo helo calan xor ah oo ciid soomaaliyeed oo xor ah laga dhidbo konton iyo siddeed sano haddaba kadib xorriyaddii iyo midoogii labadii gobol ee ugu horreeyey ee soomaaliyeed maxay ka dhigan tahay maanta kowda luulyo waxaan ku eegaynaa guud ahaanba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay cabdulqaadir cali boolaay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii s y l london asagoo ku sugan ayuu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha igala qayb galay mudane cabduqaadir cali boolaay xilligan wuxuu ku jiraa da'aadda sagaashan iyo dhowr sano jirka ah ugu horrayntii hambalyaan ku leeyahay soo dhowow cabdulqaadir cali boolaay bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo xusuustaada dib ugu noqo habeenkii kowdii luulyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii maxaad iiga sheegi kartaa maanta haddii xusuustay u noqdo maalintaas waxay ahayd maalin xamar oo dhan oon cid ka maqnayn isugu yimid markii dalka la saarayay dawladii talyaaniga dalka calankeeda la siibayay habeenkaas waxay ahayd habeen oo xusuus weyn ee aniga igu reebtay ummadda soomaaliyeed ina ku reebtay nasiib nasiib daro dadkii waagaa joogay halgankaasi naftooda u horay maanta ma ma noola waxaa run ahaantii haddii la fiiriyo aniga aniga iyo dhowr qafoo odayaal ah ayaa weli nool sidaa daraaddeedii maalintaasi wax la sheegi karo ma ahayn ninkii joogi unbaa sheegi kala bis waa gartay dhegaystayaal ayaa barnaamijka kusoo biiri doono adiga su-aalo ku weydiin doono habeenkaas ee kowda luulyo balse intaas intaana ka gudbin halganka dhalinyarada qaybta ay ku lahaayeen maxay ahayd horta aan kuu waramo waxa weeye meeshaan waxaa jira xisbi la yidhaahdo s y l iyo s n l xisbi la yidhaahdo kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii isku imaatinkan labada ummadda soomaaliyeed labadan waxay ka tir ay ka ka imaanaysaa tirad ahaan marka ugu horta haddaan kuu sheego waxay ka timid kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii nin la yidhaahdo uurdoox iyo odayaashii waqooyi waxay ingiriiska u sheegeen ay yidhaahdeen soomaaliya maanta sagaash boqolkii sagaashan gacantaada ay ku jiraan waxaan kaa codsanaynaa inaad soomaaliya midaysan aan xilno waxaa ka mid ahaa wax ka qoray uurdoox nin la yidhaahdo ayuu ahaa iyo odayaal konton oqaal ah ay u tageen ingiriiska oo yidhaahdeen annaga saasaan damacsannahay tii waa ka dhabeeyeen tii waxay ka dhabeeyeen kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii juun waxay ka dhabeeyeen markii calanka ugu horeeya la saaray waqooyi waxay go-aan ku gaareen iyagoo tixraacaya su-aalaadkii ama codsigii ingiriiska ay u qoreen ayay go-aan ku gaareen inay kusoo biiraan inay la midoobaan ummadda soomaaliyed maxaa yeelay fikradda waxay ahayd soomaali weyn in la helo waa gartay bal dhegaystayaal ayaa khadka ku jira mid kamid a dhegaystayaasha haatan nagu soo biiray dhinaca waddanka netherland walaal soo dhowow magacaaga iyo maxaa la dhahay ujeedada aada noo soo wacday iyo cabdiqaadir cali boolaayo ku jiro waxaad weydiin lahayd oo ku salaysan kowda luuliya waxay tahay waana mahadsan tahay saare cabdi waa cabdullaahi maxamed cabdi ku magac dheer jafuli waxaa idinka soo wacayaan waddanka holland gaar ahaan magaalada isboola gobolka ofalizer waxaa rabay dhowr su-aalood oo madaxaygii daariyey wareeriyey inaan weydiiyo haddii uu intaas igama arkin aqoon badan yahay lix iyo labaatanka juun markii xornimada la qaatay waxaa qaatay gobolada waqooyi ma gobolay ahaayeen mase waddan bay ahaayeen maxayse caalan siteen oo markii la dhahayo sareeyo munusqamo aan siduu yahay eege kana siib kaana saar markii la dhahayo calanka la saarayaan doonaya horta kalarkiisii nooc uu ahaa calanka buluugase ma jiray intaana xornimada la qaadan ka hor oo ma la isku sii afgartay labadii gobol ama labadii wadan ee waqooyi koonfur ee isku darsada mafaham haye mudane cabdiqaadir cali boolay may maqashaa waa ku maqlay aadan ku maqlay horta walaalkii waxaan u caddaynayaa horta calanka buluga ah soomaaliya meesh nimanka la yidhaha x y l xisbigiisii iyo talyaaniga ayaantuu nala joogay oo xornimada la doonayay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo konton iyo afartii bishii laba iyo tobankii octoobar waxaa go-aan golaha ku gaaray in uu noqdo calanka bulug iyo shantii shanta soomaaliya oo naga maqan shan xidig ku taab yay ahayd horta calanka annaga waa waa calan jirow ahaa wax oo calan oo la doonayay ma ahayn calin go-aan lagu gaaray oo israel iyo xukuumaddii markii soomaaliya koonfur joogtay go-aan ku gaareen waa mid isla gartay ahayd taas midda kale yaa macnaha haddii aan- ku gaarama s y l gobolada koonfureed keliya mise shanta soomaaliyeed oo markaasi wufuud ka kala timid iyo is-afgarad macnaha ii sheega xornimo in lagu wada doono halkaas calan oo looga raadiyey faransiiskii iyo ingiriiskii talyaaniga miyuu ahaa mase wuxuu ahaa calan gooni waa koonfur caalan koonfur go- koonfurta iyo waqooyi waxay ujeedadooda ahayd in soomaaliya oo midaysan in la helo inta soomaaliya in la helo yay ahayd marka annaga kaga horeynay oo koonfura kaga horeysay koonfur maadaama koonfur ay samaysatay dawladday samaysatay oo aan ka jirin waqooyi waa gartay laakiin dawladdaas waxaa madaxa u ahaa cabd cabdullaahi ciise madaxa u ahaa waa gartay laakiin waqooyiga ayagana dhankooda lix iyo labaatankii juun way ku hormareen xorriyadda oo dhowr beri ayay koonfur ka horreeyeen ka hor kowda bisha ee ee julaayo marka sidaas ayaan filaya inay ahayd zahro waxaan rabaa inaan sii raaciyo Waa sax.
eh, su- Ah, waad mahadsan tahay marka hore sahre cabdi axmed sidoo kale waxaan isagana salaamayaa halgamaaga weyn eh, cabdulqaadir boolay waan u hambalyeynayaa marka koowaad maalinta xorriyadda ee kowda luuliyo iyo israaciil gobolada waqooyi iyo koonfur ee soomaaliya En, sidoo kale dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambaliyo En, cabdulqaadir waxaan weydiinayaa en, marka la fiiriyo konton iyo sideed sano ka hor maalintii xorriyadda ee calansaarka soomaaliya gumaysigii reeryadiisana ay iska tuureen maxaa maxaa kuu muuqda maanta meesha ay soomaali joogto iyo yididiilada iyo ama rajada soomaali ay ka qabto in mar kale ay cagaheedii isku taagto waa mahadsantihiin adigaa mudan Ah, horta eh, aad iyo aad u mahadsan yahay walaalkii horta waa war ma jiro waxaan war ku jirin ummadda soomaaliyeed halgan bay gashay dowladnimo ay keen laakiin nasiib daro maxaa yeelay dowladnimadii ama midnimadii ummadda soomaaliyeed waxaa baabi'iyey waxa la yidhahda khabyaalad maxaa yeelay isticmaarka waxau ka shaqeeyey soomaaliya inuu ku abuuro khabyaalad maxaa yeelay kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii markii talyaani loo yimid wuxuu ka shaqeeyey in doorashada lagu soo doorto qabiil reer hebel lagu soo doorto marka tii baa dib noogu soo noqotay marka waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed dalkii burburay waa in dib loo soo nooleeya marka waxaa loo baahan yahay ummadda soomaaliya inay gacmaha isqabato iyo dib usu noqoto iscadfiso si wada jir ahna qarannimadii ummadda soomaaliya dib usoo celiyaan taasi waxaa loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed inuu mid noqdo iscafiyo wada shaqeyn waa gartay yeesho kadibna waa n- wa- xaqiiqo waxaa in qarannimadii ummadda soomaaliya oo burburtay inay dib usoo noqon doonto waayo waad mahadsan taasina tahay waxay ku xiran tahay dhalinyarada iyo shaqaalaha soomaaliyeed maanta inay xoog saaraan arrintaani aad baad u mahadsantay dhegeysto kalea khadka ku jiro oo hargeysa naga soo wacay bal soo dhowow magacaaga iyo soo wicistaada aada iyo aad baad mahadsan tahay adiga sahre cabdi iyo dhegaystayaasha v o a iyo shaqaalaha dhammaanba magacayga waxaa la yidhaha xasan ciise waana dhowahay waa tahay hore u gol barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalinta xorriyadda ee kowda luulyo israacitaankii labada ko labada gobol iyo sidoo kale qayb ahaan xorriyaddii maal maalinka gobolada koonfureed oo maanta ku beegan marka waxaana marti noogu ah cabdiqaadir cali boolaayo nin horay uga tirsanaa ah ururkii s y l Eh, runtii toddobaadka xorriyadda soomaalida oo anagu badanaa eh, ama dad badaniba ay ka bilaabaan eh, lix iyo labaatanka juun toddoba iyo labaatanka juun iyo eh, kowda juulaay oo ah maalintii eh, labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur ay eh, midoobeen eh, koonfurtuna ay xorowday sax Eh, runtii guud ahaan eh, soomaalida toddobaadkaas xorriyadda ee ay qaadatay waan hambalyeynaynaa dadkii u halgamayaasha ahaa iyo kuwii kasoo qayb qaatay rag iyo dumarna allaha u naxariistay iyo dadaalkii ay sameeyeenna ilaahay ha ka abaalmariyo laakiin waxaad moodaa inay turunturooyin badan iyo dhibaatooyin badan ay lasoo kulantay marka xorriyadda dadkii aabayaasheen iyo awoyaasheenha ay usoo halgameen inay soomaalidii maanta qaabka ay taagan tahay oo kale ay noqoto cabdulqaadir boolaa iyo dadka maaragtay hore uga soo qayb qaatay goobjooga u ahaa maxaa sabab waa soomaalidii inay maanta qaabkaasoo kala noqoto oo ay ka liidato halkii waagi maxaa la yidhahdaa afartameeyadii iyo sodomeeyadii meeshii ay joogeen malaha dadka soomaalida waaga dad wada wanaagsanayso wada jecel bay ahayn laakiin maanta halka ay dadka soomaalidu marayaan waa la wada arkaya waa la wada ogyahay sida la isku neceb yahay sida loo sii wada kala jeedo sida maaragtay qolo waliba ay dana yaroo kaleo gaaraya u eeganayso marka maxaa dhibka intaa la eg sameeyey ma dawladihii soomaalida soo maray waa cadaalad darre sameeyey dulmi fara badan iyaa la isku sameeyey halkay wax ka qalloocdeen oo wax laga sixi karaa intaan weydiin lahaa intaasay noqon lahayd cabdicabdilqaadir aad iyo aad horey uga jawaabayna maan dhegaysanaynin raalli ahaada waa mudduu barnaamijka soo socda aad iyo aad baan kaaga mahad celinayna waktigaaga iyo su-aashaada saliimka cabdiqaadir oo haddaad si yaroo kooban ugu jawaabtay dhegaystahaas hargeysa naga soo wacay runtii hadda ka horna waan ka hadlay dhowr jeerna waan ka hadlay sababta waxa weeye soomaalidii waxa kala geeyey wax kale ma ah waxay la yidhaahdo khabyaalad maxaa yeelay maanta soomaaliya ma ahayn inay dib u noqoto halgan dheer kadib inay dib u noqoto ma ahayn waxay ahayd inay hore u socoto laakiin nasiib daro waxaa jira isticmaarba waagii annaga aan joogno waxaan oran jirnay isticmaarka cusub ha la iska ilaaliyo waxa waaye maanta waxaana helay isticmaarkii cusbaa ayaa soomaaliya burburiyey oo haddana ilaa hadda waco inuu burburiyo laakiin waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday ka taxadira isticmaarka cusub ha la iska ilaaliyo ha laga shaqeeyo midnimadii ummadda soomaaliyeed sidii halgamayaashii hore ay ku taliyeen hala hala raaco waddadii ay noo jeexeen hala raacaan qaba aniga intaas intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo aan ku eegayno kowdii bishii luulyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii gobollada koonfureed ee soomaaliya ay xorriyaddii ka heleen gumaystihii talyaaniga sidoo kaleetana labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ay wada midoobeen barnaamijka waxaa iga xusuusina inuu marti iigu yahay cabdulqaadir cali boolaay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii s y l london ayuu ku sugan yahay oo uu barnaamijka igala qaybgelaya waa tahay haatanna waxaa nagu soo biiray faarax oo maxamuud maxamed waa qoraa degan gobolka virginia wax ka qoray sidoo kaleeto maalmahan xorriyadda bal faarax soo dhowo ugu horreyntii adna waxaa tahay nin qoraa ah joogo gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington wax ka qoray maalmaha xorriyadda bal ugu horreyntii soo dhowow dadka soomaalida berigii xornimada la raadinayay hala kala horeeyo oo british somalilan dhulkii la dhihi jira ha ku horeeyaan lix iyo labaatankii june laakiin dhaqdhaqaaqa xornibadoonka dadku way isku xidhnaayeen tusaale ahaan haddaan usoo qaato raggii yimi dhinacii koonfurta la yidhaahdo laakiin margii hore la odhan jiray dadkii talyaanigu haystay dadkii yimi ee wax ka caawinayey waxaa kamid ahaa michael maryama oo dadkii sharciga la qoraayay kamid ahaa markii lala xornimo gaarsiinta waktigiisii la rabay in qaramada midoobey la horgeeyo wixii ay rabeen dadka ay ahaayeen in la xornimadooda la siiyo iyo ninka loosnasalo la odhan jiro isna looyar ahaa laakiin dadka caanka ahaa haddaad i weydiisay si gaara ee waktigaas u dhintay waxaa kamid ahaa sheekh bashiir allah u naxariisto raggii dadaali jiray aada iyo maaragtay u dadaali jiray isagana maaragtay xagga xornimada waxaa kamid ahaa faarax omar rag badan baa jiray runtii oo waktigaas dagaalay waayo runtii waxaa caan ah oo berigan buugga qorayay aan xasuustaa ama gabaygii ku jirtay xaaji aadan afqalooc sidii loo dilay sheekh bashiir oo inta lagu dilay magaalada banaankeeda waxaan malayana meesha dabeer ahayd ma hubo meydkiisa magaalada la keenay oo dadki laisugu soo ururiyay inay arkaan marka runtii gabaygii uu ka tiriyay xaaji aadan afqalooc oo kale ayaa caana laakiin runtii way jiraan dad badan oo aanan hadda soo koobi karin o aanan odhan karin hebel iyo hebel dee buuggii ma hor yaallo iyo xarig iyo xarig waa tahay waa yahay waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka uga jira dhinaca sidaan filaya soomaaliya meel ka mid a walaal soo dhowow magacaaga n iyo n waxa aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto waad mahadsantahay saaro magacay waa maxamed jaamac waxaan khadka uga jiraa muqdisho runtii aad baan ugu fara aad baa ugu faraxsanahay akhyaarta kaloo halkan ku jirtana waa soo dhaweynayaa runtii an waxa ku kaabi lahaa barnaamijka oo aan ku darsan lahaa keliya dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa hal qowmiyad waa hal jinsiyad waa hal diin waa hal midab marka in la kala saaro la dhaho waqooyi iyo koonfur runtii waxa u arkaa mid fikrad dadka iyo dalka lagu kala qaybinayo mana aha fikrad fiican soomaali meelay joogto shanta soomaalidu waa waa dad hal hal nooc ah oo hal isir ka soo jeeda annagu ma lihin dad kala qowmiyada waxay ila tahay aniga in Waa tahay.
soomaalidu ay hal fikri yeelato siday horey u ahayd ee hal fikri ay ku shaqayso oo ay tahay hal ummad hal qowmiyad halka qowmiyadna dee aan qowmiyad ummad qowmiyad waa la yaqaana waxay noqonayso waay marka dad hal qowmiyada oo wadamadan dariska nala ah hadda qabiilaa ka jira oo qowmiyada oo si u kala degan hadda etoobiya oo kale oromadu waa hal qowmiyad oromadu marka waqooyi iyo koonfur iyo bari iskuma kala saari karto waayahay waad aad baad umahadsantaha adiga waxaan dib ugu noqonayaa n bal cabdulqaadir cali boolaay waxaad iga warantaa habeenkaas sida ma noo soo wiri kartaa ee waxay ahayd kooda luulyo horta kowda luuliya waxay ahayd wax wax weyn maxaa yeelay waxaa kaga horeeyay calanka dowladnimaday qaatay waqooyi mhm markii waqooyi ay qaateen marka waxaa loo dabaaldegaya kowluli wax kale ma aha kowlul wili kan loomada waxaa loo dagaaldeb dabaaldeg loo sameynayay midaynta midaynta eh, labada gobol waqooyi iyo koonfur labadaas marka waxaa waxaa loo dabaaldegaya waxay ahayd intaasay ahayd Ha- maxaa hadday su-aasha waxay ahayd maxaa loo dabaaldega s- kowda luuliya loo loo xoojina waxaa loo xoojinaya waxa waaye laba gobol oo soomaaliyeed yaa isugu yimid saddex gobol kalena waxa wa- waxay ahayd in la raadiyo mhm sidii loo gaaro xornimadii taamka ahayd iyo ummadda soomaaliya oo midaysan in la helo shanta Waat- soomaaliya mid ah sida calanka calanka buluga ah oo shanta xidig ku dhegan mhm shantaas xidig waxay ahaayeen shanta gobol oo soomaaliya loo qaybsado saasay ahayd waa tahay waa gartay halgamaayaashii dadkii usoo halgamay calankan ama n dadkoodii dhinacii lay n koonfurta oo kale haddaa fiiriso dadka aadka loo yaqaano halgamaayaasha ahaa yaad nooga sheegi kartaa halgamayaasha waxay ahayd saddex iyo tobankii meesha aasaasay halgamayaashii ugu horeeyay ahayd srl ka sokow dadkii magaca lahaa ama l- ku dhintay ama lagu dilay ama xabsiye u galay ama la masaafuriyey wallaahi waxaa jiray dad badan waxa waaye sida ninkii hadda na- na- naga dhintayo markii daahir xaaji cusmaan iyo dadkii hebel iyo hebel iyo hebel hadda ma oran karo laakiin soomaaliya waxay ahayd dad badan oo u dhintay baa jirta for example haddii tusaale aan usoo qaato maxa- eh, maxamed cabdi yuusuf aabihiisa wuxuu ka mid ahaa dadkii meesha lagu dilay halgamayaashii lagu dilay buu ahaa eh, shantii octoobar sagaal boqol iyo afartii sagaalkii banaan bixii weynay yaa la- lagu dilay banaan bixi yaa lagu dilay waxaana dishay eh, dowladdii ingiriiska oo oo- oo xukumaysay askartiisii loo soo diray layidhi alla baabi'iyo soomaaliya taasoo keentay cabdullaahi ciise markuu jiray eh, united nationska shantii octoobar wuxuu soo diray warqaduu soo diray abdella ay somalia u leeyahay soomaaliya ka dhiidhiya isticmaalkii talyaaniga la rabo in lasoo celiyo taasuu ku dhintay aad baad umahadsantaha waayo dhegeysta ayaa khadka kusoo biiray walaal magacaaga iyo halkaad joogto waaw magacayga waa guuleed maxamed cabdi waxaan jooga waayahay soo dhowow guuleedow bal n waxaa qadka igula jira n cabdulqaadir cali boolaay oo ah nin horay uga tirsanaa n ururkii dhalinyarada ee xornimo doonka ee s y l n islamarkaas xilligaasi suxufi ahaa n sidoo kaleetana xubinka ahaa s y l london ayuu haatan ku sugan yahay barnaamijku qeyb uu ka yahay waxaan ka hadlaynaa kooda julaayo oo maanta ku beegan bal haddaad wax su-aal ama aragti aad haysid ee ku salaysan kowda julaayo iyo lix iyo labaatanka juun maalmaha xorriyadda dadka soomaaliyeed ee waad soo dhowaan kartaa waa waa- waan dhawahay waanan qabaa su-aalna waan qabaa haye waxa weye waxa weeyaan koobay kowda julaay waa maalintii dee ummadda soomaaliyeed mudooday ee muxuu ahaayey hal wadan isku noqotay marka soomaali waxay ahaayeen shan shan wa- shan wadan bay ahaayeen intii doonaysay xornimada inay inay mudoodana doonaysay marka hadda waxaa midoobeen laba wadan Mhm.
somaliland iyo furtii soomaaliya laba dhinac ha dadka soomaaliyada marka waxaan doonayaa inay intii kale markay labadaa wada midoobayeen intii kale bay ka tegeen mise iyagunbaa midoobay mise waxay ka lahaayeen qorshay ka lahaayeen in hadhow iyaguna ay la midoobi doonaan dhinacyada kale mhm ha ha waay alahan qabaa waxa wey waxa wey hayaan inay inay memorandum of understanding miyay kala saexdeen labadii qaybood ee hesiyey somaliland iyo iyo soomaaliya waay taana waan doonayaa ii kaadi marka intaasaa kaaga jawaabo een cabdiqaadir cali boolaay may maqashaa waa ku maqlaa horta runtiisa waa labadan midoobi maayne waxaa jiray barnaamij intii halgankii xornimo doonka lagu jiray waxaa jiray barnaamij la sameeyey ban somalism ban somalism waxay ahayd shanta maqan in meel ay isu yimaadaan kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo toddobadii waxaa lagu aasaasay xamara lagu aasaasay waxaana kasoo qayb galay halgamayaashii shanta labadan maahane saddexdii kaleete waa waa waa yimaadeen waxaa kamid ahaa eh, eh, garaad maktala kamid ahaa waxaa kamid ahaa nin cabdirashiid la yidhahda kamid ahaa oo ka socday n f t raggaas oo dhan meesha iyo xarbi oo ka socday maxamuud xarbi oo ka socday eh, djibouti intaas shantaasi waxay ahayd ujeedada maadaama labadan gobol ja wa- waxoodii ay ho- hor u bateen dadaalkoodii ay muujiyeen kuwa kaleetana in gacan la siiyo siday iyaga laftigooda u xoroobi lahaayeen sida hadda Jib- jabuuti dagaal ka dhe- da- dagaal dheer ka bacdi waa ku guulaysatay ummadda soomaaliyeed inay xornimo gaarto oo faransiiska ka baxaan intaasaan u jeedaa dhegaystahaasi naga soo wacay waad la socotaa soo maha intaas waa kaa deeqday hargeyso ha walaal ha walaal si wacan si wacan bay waa tahay waa yahay waad mahadsan tahay dhegaystahaasi magaalada hargeysa naga soo wacay weli waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta ku saabsan maalinta xorriyadda soomaaliya amaba kowda luulyo n bal haddaan dib kuugu soo noqdo aniga n waxaad bal iiga warantaa ood sawir iga siisaa saddex iyo tobanka dhallinyarada ah ee s y l siday isugu yimaadeen ayaga qudhooda sida horta eh, taariikh ahaan haddii dib aan ku- aan ugu noqdo eh, waxaan kuu sheegaya marka ugu horeysa ingiriiska meesha yimid Tal- soomaaliya waxay ahayd waxay ku jirtay isticmaar talyaani dagaalkii lamaad ingiriiska ku guulaystay ingiriiska soomaaliya qabsan marka waxaa jiray fikrad ah ingiriiska markuu noo yimid soomaaliya soomaaliya talyaaniga haysta yimid waxay fursad u heleen in soomaalidii ay furfuranto marka isticmaarkii baa baxay isticmaar kalaa yimid laakiin kii hore iyo kan dambe kan dambe wuxuu ku fiicinaa ingiriiska xoogaa wuxuu ahaa macquul buu ahaa dadka waa soo dhaweynayey marka wuxuu sameeyey nimankii ajnabiga ah nala joogay hindiya nala joogtay carab baa nala joogtay eritrea nala joogtay dadkaas oo dhan marka waxay samaysteen eh, meel la yidhaha calaab calaab waxaa la yidhaha meel ay isugu tagaan markii taa la arkay wiil dhallinyaradiina waxaa galay naftigooda xamaasad baa gashay war nimankaasna meel ay isugu yimaadaan bay leeyihiine annagana maa meel samaysana sidaasay ku timi horta eh, saddex iyo tobankaasi saasay ku timi waa gartay markaas ka bacdi codsi ay sameeyeen waa loo waa loo ogolaaday inaan iyagana kalaaf sidaasoo kale inagu samaystaan kalaafkiia saddex iyo tobankii ayaa aasaasay markaasaa meeshii ay ka bilaabatay ee isku imaatinka dhallinyarada soomaaliyeed waa yahay faarax maxaad ku dar lahayd horta runtii sidii adaygu sheegay waa saxsan yahay een, Cabdulqaadir.
nimankan dhalinyarada eh, hay cabdulqaadir uu uu sheegay wuu ku saxsan yahay een, isu imaadka nimanka saddex iyo tobankii leegadu wuxuu ku yimi arrinta ahayd waktigii ingiriiska uu yimi eh, talyaanigu uu joogay lama ogolayn soomaalidu inay samays ma samaystaan urur ama jaaliyad isu timaado oo siyaasad ka hadasha lama ogolayn marka runtii een, ingiriisku wuu u fududeeyey nimanka dhalinyarada ah inay samaystaan sida een, cabdiqaadir sheegay inay samaystaan urur oo ay ka wada hadlaan waxaad moodaysa dhinac inuu ka dhiiri gelinaya isagoo riixaya mhm qolada kale ee awoodda maaragtay meesha maamul ahaan ku haysata ee talyaaniga matasha waayo de- markaa waxaa laga hadlayay inuu talyaanigu soomaalidu doortaan inay talyaaniga iska saaraan oo ay xornimadooda qaadaan xataa hadal baa jira laleeyahay haddii ay noqoto xornimo gaadhsiin saddexdii wadan ee xoogga lahaa ee dagaalka ku guulaystay labaad in iyaga loo sii dhiibo intii talyaaniga maaragtay loo dhiibi lahaa marka runtii sheekadu maaragtay hadalku ma baalmarayo intii cabdulqaadir yidhi laakiin niman saas markii hore ku bilowda bay ahaayeen niman maaragtay hub qaatay ma ahayn niman jabadeeyey ma ahayn markii dambena runtii dad badan ayaa raacay waay mudane cabdulqaadir markaad eegto maanta oo kaleeto xaalka markaad eegto hindisihii waagaas idinka idinku jira iyo kan maanta suu yahay dareenkaaga muxuu yahay run ahaantii aad iyo aad baan uga xumahay saaad og tahay muddo badan anigu aan noolaa markaan sagaashankii baan hadda galay marka waxaan soo arkay ilaa maanta wax weyn yaa iska bedeleen marka annaga waxaa ujeedada weyn waxay ahayd in soomaaliya mideysan la helo waxay ahayd soomaaliya oo toosta eed laakiin nasiib daro waxaa dhacay wax la yidhaahdo kala qaybin taasina waxaan aniga sababta saaraya isticmaarkiibaa weli waxaan neero jirnay markii aan s w l joognay isticmaalka cusub hal iska ilaaliyo marka hadda isticmaalkii cusbaayay ayaa maanta soomaaliya khasaya marka sidaa daraaddeed wax kale ma aha dhibaatadan haysata waxa waaye dhibaatada maanta ummadda soomaaliya haysta waxa waaye isticmaar baa weli nagu dhex jira marka waxaa habboon in ummadda soomaaliyeed inay fikraddii ay ku soo baxday oo ahaa xornimo doonka si in la xoojiyo dibna lasugu dib loo eego barnaamijyadii lasoo dhaafay ama kuwii s y l ama kuwii s n l ha noqote inaa dib loogu raaco oon dib loo soo celiyo ka bacdina halgan cusub la bilaabo si soomaaliya oo mid ah loo heli lahay waaya saasalauma bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad baan sahra adiga iyo barnaamijka v o a aada igu cansiintay dhammaan aad baan idinka imaad celinaya waqtigiina qaaliga waxaa rabay anoo fursadaydan uga faaideysanaya marka koowaad inaan u tacsiyeeyo dadkii waktigii hore soo joogay waktigii wanaagsanaa ee aan soo marnay iyo annaga oo aan da-da hadda kuqa ku qaangaadhay ama maxaa la dhihi jiray lasoo qabsatay burburkan iyo rafaadkan iyo is ere waxaan rabaa dhammaan inaan u tacsiyeeyo dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhalatay ama kusoo barbaartay noloshan dambe ee xornimada magacuyaalka ah waxaan rabaa kaloo inaan u tacsiyeeyo dadkii wanaagsanaa ee xornimadana soo gaarsiiyey ee aanu ku cayaarnay intii dhimatayna inuu ilaahay u naxariisto waxaan raba keliya inaan kaga faaideysto fursadaydan qaaliga inaan aan iyakana u tacsiyeeyo ummadda soomaaliyeedna aan u tacsiyeeyo maga xornimada magacuyaalka ee aan haysano keliyana ayna tahay sababta keliya ee aan uga bixi karno inaan anagu dib isu qabano oo aan anaga iswalaalaysano oo aan kaga faa'iidaysano aan kaga dayano Waat.
wanaagii hore ee ay qabteen dadkii hore aad baad umahadsantaha waktigaaga adigana aad baad umahadsantay saar cabdiraxmaan guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan intaas ayaan maanta kusoo gebagabeynayaa waxaana ku eegnay maalinta xornimada soomaaliya ee kowda luulyo oo ay xoroobeen gobolada koonfureed islamarkaasina ahayd israaci gobolada waqooyi iyo koonfur soomaaliya waxaa barnaamijka aan uga mahad celinayaa wakhtigiisa cabdulqaadir cali boolaay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii s y l london asagoo ku sugan ayuu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iigu warramay guud ahaana barnaamijkii waa naga intaaye nabadgelyo